بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحكى بلابنيا بلوغ سورة الأحزاب سورة الأحزاب مدنية وآياتها ثلاث وسبعون suuraddan alaxzaab oo suuradda soddon iyo saddexaad suwarka qur-aanka bilowga markii laga soo tiriyo ah aayaadkeedu waa toddobaatan iyo saddex aayadood suuraddani waa madani mar hadday madani tahay usluubkii qur-aanka madaniga ah uu u hadlayey ayay u hadlaysaa oo ah dhinaca tashriiciga ama jidaynta ummaddan nidaamkay ku noolaan lahayd iyo qawaaniinkay ku dhaqmi lahayd ayaa laga hadlayaa waxay ka hadlaysaa usrada iyo qoyska axkaamta bay caddaynaysaa waxyaalo taqaaliida oo dadkii hore dhaqanno jiray iyo caadooyin xunxun oo aan fiicnayn ee dad horay dad ummaddii hore laga dhaxlay ayay burinaysaa waxaa ka mid ahaa caadooyinka dad aaminsanaa in dadka qaarkiis laba qalbi leeyahay laba qalbi in dadka qaarkiis leeyihiin waxaa ka mid ah qofku wiil owsan dhalin inuu ku abtirsado uu yidhaahdo waa wiilkaygii waxaa ka mid a dihaarka oo ninku yidhaahda xaaskiisa hooyadayoo kale iga taha arrimahaas bay ka hadlaysaa aadaab islaamiya oo badan bay inoo sheegaysaa waxay aada uga hadlaysaa suuraddu duulaankii iyo khaswadii axsaab iyo bani qurayda nimanka la yidhaahdo labadaas duulaan bay caddaynaysaa waxay caddaynaysaa suuraddu aadaabta weliimada iyo casumaadda iyo allabaryada aadaabtaas bay ka hadlaysaa asturka iyo xijaabkay ka hadlaysaa tabarujkay diidaysaa iyo iska bambaxa oo dumarka loo diidaayo aadaabta nebiga lagula dhaqmayo iyo ixtiraamkiisa calayhi salaatu wasalaam bay ka hadlaysaa arrimo waaweyn bay suuraddu ka hadlaysaa suuraddan marka axsaab waxaa loogu magac dara gaalada aysi soo bahayseen meel kasta afarta dhinacba waa ka yimaade gaaladii maka kufaaru maka iyo reer kadafaan reer bani qurayda carabtii kale isku darkoodii waxaasoo dhan baa muslimiinta isku soo bahaysay ilaahayse waa waa jebiyey wa kafa allaahu lmu'miniina alqitaal baa dhacday ilaahay waa ka kaafiye muminiintii bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nnabiyu nebi moxamedow calayka asalaatu wasalaam nebigaanow ittaqi allaaha ilaahay ka ya weynaynta ilaahay nebigiisa uu weynaynayo baa lagu garanaysaayoo lagu tusayaa allihii abuurtay nebiga khalqi oo dhanna abuuray oo nebi moxamed uu yahay addoon ilaahay allahaasaan magiciisa hadda ugu dhawaaqine waxaa loogu dhawaaqay dhawaaqan iyo nidahan sharafta xambaarsan yaa ayuha nnebiyu baa la yidhi yaa maxamed lama dhihin meesha ambiyada inta kale magacyadooda loogu dhawaaqo yaa aadam yaa nuux yaa ciisaa yaa muusaa yaa daawuud qur-aanka ay ku wada jiraan dhawaaqani waa nido oo calaa sabiili tashriif watakriima karaamayn iyo maamuusid iyo sharfid ah tacdiim iyo takriim ittaqi llaha baa misnaa la yidhi ilaahay ka cabso waaba khayru khalqillaahi oo inta ilaahay abuura kan ugu cabsi badan weeyaane cabsida ilaahay ku sugno weeye waa haysaaye daa'im qofku shay oo hayaa waxaa la yidhahdaa sidaas samee macnaha sii wad weeyaan daa'im ittaqi اllah walaa tudichaa adeecin alkaafiriina kuwa gaalada ah iyo wlmunaafiqiina kuwa munaafiqiintaana ha adeecin ahlu kufriga iyo ahlu nifaaqa ha adeecin waxay kaa rabaan oo inaad garabkaada u jilcisid aa u tanaasushid arrimahooda qaar aad u ka yeeshid ha ka yeelin gaaladu dadka dadyowga muslimiinta ah waxay rabaan inay dad u soo maraan oo waxyaalo badan oo muslimiintu aaminsan yihiin oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo wanaaggooda ah ay inta ku soo gabadaan waxyaalo kale ay markaas halkaa ka soo dhex galaan walaa tudici ilkaafiriina gaalada ha addeecin waalmunaafiqiina munaafiqiinna ha addeecin gaaladu waxay rabeen waxay caabudayeen inaan waxba laga sheegin oo laga aamuso kuwa gaalaabaa nebiga inta u yimaadeen calayhi salatu wasalaam waxay ku dhaheen waxaan caabudno waxba ha ka sheegin weliba waxaa noo tiraahdaa waxaasi shafeecay leeyihiin noo dheh inay wax u shafeecayaan sheeg nebigu aad buu u dhibsada calayhi salaatu wasalaam aayaddan baa soo degtay waxaan kaloo hadda dhibaatooyinka wada jiro gaaladu ay laga wada dhawaaqayo ay soo marsiinayaan dad muslimiina ama muslimiin sheeganayana waa waxyaale ay ka fakareen oo doonayaan dadka muslimiinta inay diintooda kaga fogeeyaan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman xakiimaa ilaahay waa mid ogaal badan addoommada acmaashooda ilaahay waa ogi ilaahayna waa xakiim shay kasta meesha u laa'iqa alla dhiga wey waatabic waxaa raacdaa nebi allow calayka asalaatu wasalaam maa raac yuuxaa la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbika rabbigaa xaggiisna lagaaga waxyooday sharciga qawiimkaayo toosan kaa raac diinkan xakiimkaa raac istamsik bilqur'aani almunazali calayk qur-aanka lagugu soo dejiyey ku dheg oo ku sugnow ilaahay baaba ku hanuuninaya oo ku hagaya oo hoggaankaa lagu hayaa markaasaa qof binu aadama wuxuu doonayaa fikraddiisa nidaam uu ka keenay ama wuxuu ka matelay inuu is yidhaahdo waxaan baa ummadda u suuban ama ku badbaadi ka dhah oo diintii weliba khilaafsan oo ka hor imaanaya ilaahay baa addoommada abuurtay koonka isagaa abuuray sharciga isagaa soo dejiyey ittabic raac nebi maxamed baa leeyahay nebi allow raac maa raac yuuxaa la waxyooday ilayka xaggaada min rabbika rabbiga xaggii lagaaga waxyooday ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday yahayna ahaana doonaa bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiroo kii baadin og laa takfaa calayhi khaafiyatun mid qarsoonaataa ilaahay kama qarsoonaato arrimaha addoommada oo dhan ilaahay waa ogyahay waa ogyahay waa maxay waa idin abaal marinayaa wey watawakal tala saaro nebiyullaahi moxamedo calayka salaatu wasalaam cala allaahi ilaahay tala saaro ictamad calayhi ilaahay cusko ilaahay magangal wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan wakiila min jihati wakiil waxaa kugu filan ilaahay baa kugu filan kafaa billaahi faacilkeedaa ba'daa lagu daraa kafaa billaahi ilaahay baa kaafi ku ah kugu filan ilaahay baa ku filan wakiilan mid xaafidoo naasira min jihati wakiila adiga iyo kuwa ku rumeeyeyba marka saddex arrimoodoo halkan lagu sheegay walaa tudic ilkaafiriina waalmunaafiqiina kow wattabic raac maa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoodo min rabbika labo watawakal cala allaahi ilaahay tala saara saddex nebigaa lagula hadlaa calayhi salaatu wasalaam waxaana loo socdaa nebiga keliya maahae ummaddaa loo soo marsiinaya ummaddaa loo soo marsiinaya waxaa la leeyahay ummadda wanaagsanay gaalada ha adeecinin iyo munaafiqiinta yaysan diinta idin weydaarinin iska jira xilliga weliba zamanul aakhirka ay fitanta iyo dhibaatooyinku jiraan oo kuwo baas oo tiradii ka batay oo abwaabu jahannama dadka ugu yeeraya jahannamo inay galaan ay jiraan oo dadka ay ku sasabanayaan duunyo iyo dhaqaale iyo waxyaalahaas waa sii khatar badan yahay wakhtigaas markaa nebiga ha lagula hadlee ummaddii baa loo soo marinayaa loo jeedaa nebigana waa lagu yihi calayhi salatu wasalaam war sharciga raaca nebigaa loo soo mariyey ummaddaa loo jeeda idinkuna sharciga raaca ilaahay tala saarta gaalada iyo munaafiqiinta ha adeecinina inay sidaa tahay waxaa ku garanaysaa ina allaha ilaahay kaana bimaa tacmaluuna saasaa waawaljamaaca la keenay bimaa tacmalu adugu waxaad camal falaysa lagama cabirin bimaa tacmaluuna khabiiro tacmaluuna laga cabir waxaa idinku camal falaysaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa jacala allaahu ilaahay ma yeelin lirajulin nin uma yeelin axad baa looga jeedaa ninka axad khalqiga ka mid ah ilaahay uma yeelin min qalbayni laba qalbi fii jawfihi laabtiisa ilaahay ma yeelin maa jacala allahu ilaahay ma yeelin lirajulin rajul uma yeelin liaxadi min annaas axad aadamaha ka mid ah min qalbayni laba qalbi fii jawfihi ilaahay laabtiisa ma yeelin cid ilaahay laba qalbi laabta u geliyey ma jidho aayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi nin reer quraysheeda waxay ugu dhawaaqi jireen dalqalbayn laba qalbiilow magacaasa u yaqaaneen maskaxdiisay la yaabeen fahankiisay la yaabeen markaasuu isaguna intuu isla cajabgeliyo wuxuu dhihi jiray inna fii jawfii qalbayni aniga laabta waxaa iigu jira laba qalbi acqilu bikulli waaxidin minhuma labadaba waxbaan ku gartaa hal qalbi kuma shaqeeyo hal maskax malihie ka dhiganta hal qalbi kuma shaqeeyo labaan leeyahay buu dhihi jira labadan mid kastoo ka mida waxbaan ku gartaayo mid kastoo ka midaba wuxuu dhihi jiray afdalu min caqli muxamedin moxamed caqligiisa waa ka sarreeya mid kasta labadoodoo laisku daray iska daaya mid kasta baa ka weyn buu dhihi jiray nebigu uu rabaa inuu wax ka sheego calayhi salaatu wasalaam saasuu ku hadli jiray nin noocaasaa jiray kaana labiiban xaafida limaa yasmac maskax badan oo wax allaale wuxuu maqlo ku dhega buu ahaa waxay dhahaan waa kombyuutar oo kale macnaa aad u maskax badan markaasaa quraysh waxay dhaheen maa xafida haadihi alashyaa waxaana tiradii ka bato oo uu dusha ka wada haya ma xafidin ilaa walahu qalbaani fii jaf wax kale maaha ninkan dadka waxbuu dheeryahay laba qalbibaa ugu jira laabta aayaddaana ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay ma yeelin axad yaa laba qalbi laabtiisa ilaahay ma yeelin oo qof baa dhahaya qalbina idinkaa idinkula joogaa qofna qalbi kalena xaggaan meel kaleu iga shaqaynayaa a meel kalean la joogaa qoladaanna qalbi baan ma coda kula ah kuwaasna qalbi baan ma coda kula ah waxaba kama jiraan wamaa jacala ilaahay ma yeelin aswaajakum xaasaskiinna zawjaadkiinna allaa-i xaasaskaasi zawjaadkaasoo tudaahiruuna aad dihaaraysaan ka dihaartamaysaan minhunna xaggooda ummahaatikum hooyooyinkiin ilaahay kama yeelin hadalka aad dhahaysaan xaasaskiinna hooyooyinkaoo kale naga yihiin ilaahay xaasaskiinna kama yeelin hooyooyinkiin oo kale wamaa jacala ilaahay ma yeelin aswaajakum allaa-i tudaahiruuna minhunna ummahaatikum midla ummahaatikum hooyooyinkiin oo kale lagama yeelin taasina ma jidho wey zawjadu hooyo ma noqoto waxay dhihi jireen anti calaya ka dahir ummi hooyaday dhabarkeeda oo kalea iga tahay oo xaaskiisa dhihi jira dhabarka waxaa loo cabirayaa isagoo hadda wuxuu uga jeedaa hooyaday caloosheeda oo kalea iga tahay laakiin dhabarkay cabiraye leanna inta shay la raaco baa dhabarka ama kor marka gaadiidka la raacayo meesha laga koroo laga fuulo waa kor weeye waa dhabarka taas bay ka cabirayaan laakiin markay ku shabahayaan xaasaskooda hooyadood waxay uga jeedaan macnaha boggeeda iyo caloosheeda oo kale hooyaday saasoo kalea iga tahay bay uga jeedaan waay oo dhinacaas dadka isqaba ay maaragtay iska arkaan oo kale ah laakiin dahrigay cabirayaan iyagoo badniga u jeeda saasay cabirayaan war xaasaska aa qabtaan oo aad dihaarkaa ku samaynaysaan ilaahay hooyooyinkiinoo kale kama dhigin waa tan labaad wamaa jacala ilaahay ma yeelin adciyaa'akum kuwaa ka wiila dhigateen abna'akum ka abnaa'ikum wiilashiinoo kale lagama dhigin adciyaa yaa kuwa aa ka wiil yeelateen oo aan dhabarkiinna ka soo bixin ilaahay kama dhigin wiilashiinna xaqiiqada ahayd ilaahay kama dhigin abna'akum ka abna ka midla abnaa'ikum ka abnaa'ikum wiilashiinnioo kale lagama yeelin daalikum kiinna saddexdaba inaan ilaahay inaan macnaha middaa aaminsan tihiin qof laba qalbile inuu jiro kow iyo midaan kale oo hooyooyinkiina aad dhahaysaan xaasaskiina aad dhahaysaan waa hooyooyinka iyo oo kale labo middaan saddexaadoo wiilashaa korsateen aad dhahaysaan annaga nagu abtirsada oo aad wiilashiinnii oo kale ka dhigaysaan aad dhasheen oo kale waxaasoo dhan celidaalikum qowlukum oraahdiinni weeye biafwaahikum afkiinna aad ka dhahdeen hadalkaa afkiinna kaga tiraabteen wey idinka unba afkiinna ka taasi afkiinna hadal un aad ka dhahdeen weeye hadal iska yiri ma maqliji waxaa iska dhahdeen weeye daalikum qowlukum oo biafwaahikum mujaradu qowl bilfami hadal afka laga yiri un weeyaan xaqiiqa maaha wallaahu ilaahayna yaquulu lxaqa ilaahay xaqa ayuu ku qowlayaada caddaynaya wa huwa ilaahayna yahdii waa hanuuninayaa asabiila waddada mustaqiimka ee toosan ayuu ku hanuuninayaa khalqiga iyo muuminiinta waxay aaminsanaayeen oo dhan arrimihii la diidanaa saasaa loogu caddeeyey qof laba qalbile ma jiro zawjo noqon ka dhah inta la dahaaro hooyo ma jidho hooyoo kalea iga taldhahayo hooyo saa ku noqonaysa ilmo la korsaday oo qofka iskaga abtirsanaya oo ilmihiisii oo kale uu ka dhigayo lama ogola oo isagii ku factirsanaya ama ku abtirsanaya ilmaha xaqiiqada ay kugu abtirsanaya waa ilmaha qofku uu dhalay kaa dhabarkiisa ka yimid wey cid kale ilma ay dhashay wiila dhashay ma noqon karaan qofka haddou hadda si maaragtay ixtiraam leh ama ixtiraam isagoo uga jeedo qof kale aabba yidhaahdo ama mid yidhaahdo wiilkaygiiyow yabni wiilkaygiiyow usan uga jeedin anaa dhalay ee ixtiraam iska tahay adeerkiisoo aabba yidhi oo kale iyo wixii la mid ah ee qofka muslimkaayo da-daadoo kale aabba iska yidhi oo kale waxay dhahaan haddii uusan saas ka wada usan ka wadin dhaliddii iyo abuurkii taasi wax dhibaataa ma laha wa maca daalika inuu iska daayaa fiican kelimad kale ka cabiro qof kale aabba inaa iska dhahdi wa huwa yahdi sabiil ilaahay wuxuu yidhi udcuuhum kuwaa ugu yeedha wiilashaas aa korsateen waxaad ugu yeedhaan liaabaa'ihim aabbayaashood aabbayaashii dhalay ugu abtiriye huwa kaas yeeriddaas huwad halkaa u celi yeeriddaas baa aqsadu cadaalad badan cinda allaahi ilaahay agtiisa taas baa toosnaan badan taas baa sax ah ciddii dhashay ugu abtiriyey taasaa run ah taasaa toosan inaa idinku iskugu abtirisaan lama rabee taa ugu yeera aqsad marka halkaa laga keeno gabar baa ninkii la dhihi jiray xajaaj oo dadka badan layn jiray bay tihi ayuhal qaasid kan qaasidkaayo marka aqsada iyo qasadaana kala jiro midna waa qofka jaa'irkaayo dadka ku tunto oo balaayada midna waa kan cadaaladda ah isagoo nin aad aqoon u leh buu ahaayo hataa kitaabkan calaamaadka qur-aanka ku qoran ninkii hindisay buu ahaa dad badanna nin dhibaato gaarsiiyey buu ahaa waxaa la kala calaamadiyo jusaska iyo xisibiyada iyo waxyaalo badan maaragtay xarakaadka iyo dhibcaha iyo wax badan baa jira markaasuu gartay meesha u waddo waxay u jeedaabuu yidhi alqasad tii kor ka dhignayd midda kor ka dhigan bay u socotaabuu yidhi macnaa jaa'ir inaan ahay bay igu tilmaamaysaa ee ammaan maaha waa malqaasiduuna fa kaanuu lijahannama xadaban qaasidka maarta ayuha alqaasid xaabo jahannamo kaas inuu yahay uunidama nin aqoon badan buu ah middaanna waa midda cadaaladda huwa aqsadu cinda allaahi fain lam taclamuu haddaynaan garanayn aabbaa'ahum aabbayaashood wiilashaan aabbayaashii dhale haddaynaan garanayn fa ikhwaanukum waa walaalihim fi diini diinka idinku walaala markaa u dhawaaqaysaan walaalnimo ugu dhawaaqa walaalihim islaamka weeye yaa akhii dhahay yaa akhii fi lislaami yaa akhii yaa ukhay yaa akhaana waka walaalihim fi diini weeyaan wamawaaliikum mawaalidiinni weeyaan kuwii awliyadiinna macnaha waxa weeyaan maalan qofkaani yaa mowlaaye ha yidhaahda yaa mowlaaye iyo wixii la mida dadkaas baa loogu abtirinaya nebigu waa isagii ku yidhi calayhi salaatu wasalaam zayd bnu xaarisa ninkii nebigu soo dhaqaaleeyey yaa anta akhuuna wa mowlaana walaalkanaa tahay mowlahanagi baa tahy cabdullaahi bin cumar wuxuu yidhi waagii hore zayd binu xaarisa wax kale ugumaana yeeri jirin waxaanu dhihi jirnay zayd binu maxamed oo nebiga ugu abtirin jireen ilaa ay ka soo degtay udcuuhum ugu yeera liaabaa'ihim aabbayaashood war aabbayaashood ugu abtiriya dadka abtirisku inuu dhuma lama reebe huwa aqsadu cinda allah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaysa maaha calaykum dushiinna junaaxun wax dembiya fii maa kii akhdaatum aa ku gafteen bihi isaga wixii aa ku gafteen dembi idinkama saarna idinkayo si gef ah haddaa cid kale ugu abtiriseen laydinma hayso walaakin maa tacammadat quluubukum walaakine ismiga iyo dembigu maabuu ahaaday tacammadat quluubukum qalbiyaashiinnu u kastay yaa ee u qasaday oo ah inaad cid kale ugu abtirisaan ah idinkoo kasta idinka tahay taas baa dembigu ka imaanaya wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday kafuuran ilaahay mid dhaafid badan raxiiman buu ahaaday ilaahay mid naxariisasho badan ilaahay waa dhaafid badane waa siculmaqfirati wey raxiim weeyaanoo cadiibu raxma raxmadiisu ilaahay miday ballaaran tahay wey subxaana wa tacaala qofka gefaha waxa gefka ah ilaahay waa iska cafinaya kan toobad keenay ilaahay waa saamaxaya waa u naxariisanaya sidaa weeyaan wa kaana allaahu kafuuran raxiima sidaa ilaahay weeyaan tilmaamihiisay ka mid tahy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi annabiyu nebigu waa nebi moxamed calayhi salatu wasalaam awlaa isagaa turid badan awlaa isagaa awlaysan bilmu'miniina mu'miniinta isagaa kaga awlaysan min anfusihim nafafyaalkooda awlaa ama isagaa turid badan bilmu'miniina mu'miniinta isagaa u turid badan min anfusihim nafafyaalkooda uga turid badan yahy nebiga adiga kuu naxariisasho naftaada adiga iyo nebiga nebiga u naxariisasho badan isagaa u turid badan isagaa u xaqnimo badan ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddan dhan inay badbaaddo oo iimaan qaadato oo gaalnimo ka badbaaddo oo cadaab ka badbaaddo baa ilaahay sabab uga dhigoo u soo diro ilaahay ku hanuuniy ee naftaan kugu jidhaaye waa halaagsami lahayd haddii kale aan nebiga laguu soo dirin calayhi salatu wasalaam dee isagaa kuu naxariisasho badan marka oo kuu turid badan wa aswaajuhu nebiga xaasaskiisuna ummahaatuhum mu'miniinta hooyooyinkooda weeye ummahaatlmu'miniin baa la yidhahdaa dadka mu'miniinta ah hooyooyinkooda wey oo xaggee hooyo oo kale ka yihin weynayn in la weyneeyo waa waajib in la ixtiraamo waa waajib in la guursadaa waa xaaraam gabadhii nebigu calayhi salatu wasalaam xaasaskiisa ka mida sidao qofka hooyadiis intaasba inuu weyneeyo xurmeeyo ay tahay guurkeeduna xaaraan uga yahay xurrimad calaykum ummahaatukum hooyooyinkanna waa saasoo kale munazalaatun mansilata alummahaat hooyooyinkaas xaasaskaa nebiga booskii hooyooyinkii qofka dhaloo kale ayaa la dejiyey xagga taxriimka iyo xagga inay xurmo iyo tacdiim mudan yihiin wixii ka soo haray laakiin sida ajaanibta oo kale weeyaan dhanka kale cidloobidda iyo arrimaha kale iyo waa sidaas ajaanibta oo kale macnaha weeyaan wowlularxaami riximyaalka iyo qaraabanimada ahlulqaraabaat qaraabooynimada kuwa uu ehelka ah bacduhum kuwaa barkood awlaa iyagaa owlanimo badan bibacdin barka kale iyagaa ku owlanimo badan fii kitaab illaahi fii fii xukm illaahi fii kitaab illahi ilahay kitaabkiisa dhexdiisa bay ku owlanimo badan yihin yay kaga owlanimo badan yihiin dadka qaraabadaa barkood barka kale iyagaa ku xaqnimo badan yay kaga xaqnimo badan yihiin min almu'miniina dadka kaloo mu'miniinta ah iyo walmuhaajiriina kuwii soo hijrooday awal waagi hore waxaa jiray waa la isdhexli jiray ansaar iyo muhaajiriin baa isdhexlay dadaan qaraabo ahayn baa ilaahay diintiisa inta ku midoobay bay sidaa isku garabsanayeen oo isku dhexlayeen oo iskugu maaragtay hiilinayeen qofkii qaraabada ahay oo aan dhexlayn baa qofkan kale qaadanaya dhexlay sidaa markii ay dhacday markii diintii xoogaysatay ayaa marka aayaadkan la soo dejiy waxaa la yidhi dadkaan qaraabadaa iyagaa isku xaqnimo badan qofka qaraabadiisaa dhexlays qaraabadiis ayaa dhexlays aayaddan marka annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim waxaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu damcay duulaankii inuu aado tabuuka buu yidhi dadkii diyaargarooba soo baxa ina keena dad baa waxay dhaheen nasta'dinu aabbaa'anaa wa ummahaatina aabbayaashayo iyo hooyooyinka yagaan idan soo weydiisanaynaa inaan ku raacno inay noo soo oggolaadaan kaasaa la yidhi annebiyu nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wlaa yaa owlanimo badan bilmu'miniina min anfusihim isaga inaad difaacdaan oo raacdaan isagaa ku xaqnimo badan cid kale idan ugama baahdin isagaa mudan isagaa ku awlanimo badan isagaa ku xaqnimo badan marka middan wa ulul arxaami bacduhum kuwaa qaraabada barkood awlaa bibacdin iyagaa barka kale ku awlaysan xagga dhaxalka weeyaan xagga dhaxalka iyagaa mudan wey iyagaa isdhaxlaya dadkii kale ka war halkaasaa lagu joojiyey waana fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa yay kaga xaqnimo badan yihiin min almu'miniina mu'miniinta kale iyo walmuhaajiriina kuwii soo hijrooday labadaba waa muhaajiriin iyo ansaar ilaa an tafcaluu inaa u fashaan mooyaane ilaa awliyaa'ikum awliyadiinna inaa u fashaan mooyaane macruufa shay wanaagsan dadkii xiriirku idinka dhexeeyo awala isdhexli jidheen haddaa macruuf u samaynaysaan iyo ixsaan waa laydiin ogolya oo maxay tahay middaasi dardaaran qofkii inaa wax u dardaarantid baa lagu ogolya markuu qofku dhimanayo inuu yidhaahdo qofkaas xidhiirkaa naga dhexeeya waxaasaan u dardaarmay taa waa la ogolyaho dardaaran wey ama wax wanaagsan aad siisid taa waa lagu ogolya laguma diidin waxa la nasakhay keliya waa dhaxalkii walaalnimo laysku dhexleeyey iimaanka laysku dhexleeyey anaa iimaan leh adiguna iimaan baa leedahay waa isdhaxlaynaa hijradaan isku dhaxlaynaa iimaankaan isku dhaxlaynaa taa weeye midda halkaa lagu joojiyey dardaarankii iyo caawintii iyo waa sideedii waa la ogolyahy kaana daalika kaasina wuxuu ahaaday filkitaabi kitaabka dhexdiisa masduura mid la sadareeyey waa lagu xariiqay kitaabkaa lagu qoray kitaabkaa lagu lagu xardhay lagu lagu sadareeyey in dawil arxaamka dadka ay isdhexlaan iyagu isku abtiriska ah isku nasabka ah waa lagu qoray waa maxay laa yubadalu walaa yuqayir lama bedelayo lamana doorinayo maktuub cinda allahi wey caza wajal waxaa kaloo ilaahay agtiisa la qoray allaa yarisa kaafirun musliman qof gaal ah inuusan dhaxlin qof muslim ah muslim haddou dhinto kan qaraabadiisaana uu gaal yahay ma dhaxlayo isma dhaxlayaan mawaanicdii mid ka mid ah ku qumayo diintii bay ku kala tageen ahlu millatayni shataa bay noqdeen laba diinoo dad kala haysta weeyo ma isdhaxlayaan sidaas baa marka arrintaana loo caddeeyey darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab